bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii sagaashanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba islamarkaana waa darsigii koobaad ee ku saabsan taariikh nololeedka umu xabiiba ama ramla binta abi sufyaan oo kamid aha oo ka mid ahayd ummahaati almu'miniin xaasaskii nabiga iyo mu'miniinta hooyadood ummu xabiiba gabadh xabiibee laydhaha bay dhashay saasaa loogu magacdaray kunyadaas laakiin magaceedu wuxuu ahaa ramla binta abi sufyaan waxaa dhalay abi sufyaankii macruufka ahaa ee la yaqaano ayaa dhalay ummu xabiiba aatharat waxay dooratay allah wa rasuulahu alle iyo rasuulkiisa ayaa waxay ka dooratay calaa maa siwaahumaa wixii iyaga ka soo hadhay oo dhan wa karihat waxay nacday an tacuuda inay u laabato lilkufri gaalnimo kamaa sidii yakrahu lmar-u qofku uu u necab yahay an yuqdafa fi nnaari in dab lagu tuuro almu'arikhuun taariikhyahanada ayaa sidaas ka yidhi xaalad soo martay ayaana laga dheehday erey ereygaas iyagaa ereyadaas iyagaa laga dheehday sifada saddex boqol iyo afar iyo labaatan maa kaana muusan ahayn yakhturu kuu ku soo dhaco bibaali abi sufyaan abi sufyaan maankiisa ama maskaxdiisa ibnu xarb abu sufyaan ibnu xarb ibnu umaya ibnu cabdi shams ibnu cabdi manaaf ibnu qusay ibnu kilaab wey waxaa la dhihi karaa xagga tirada iyo laandheerannimada marka la yidhaahdo qoyska koowaad bay ahayn quraysh cala al itlaaq inkasta oo qoyska nabiga oo ah reer bani haashim iyo reer cabdishams walaalo waayo bal cabdishams iyo iyo haashim mataanay ahaayeen mataano ayay ahaayeen labadoodana waxay ahaayeen ilmo cabdimanaaf bay ahaan cabdimanaafna waa ina qusay ibnu kilaab odaygii quraysh oo dhan isu keenay ee maamulka xaramka kusoo wareejiyey isagaa ugu horreeyey xaramka intaan naqaano waxaa maamulayay markii koowaad niman layidhaha jaraahima kadib waxaa ka qaatay oo ka xoogay niman layidhaha khusaaca quraysh weligeed ma xukumin ama alcarab alcadnaaniya oo dhanba ilaa uu ka yimaado qusay ibnu kilaab qusay ibnu kilaab baa quraysh oo dhan isu soo raray xukunkiina kala wareegay khusaaca waxaasoo dhan iyo taariikhdaasoo dhan waxaan kusoo qaadanay ee siirada nabiga sala allahu caleyhi wasalam marka cabdishams iyo iyo haashim yaa walaala ahaa labadooda waxay ahayn ilmo cabdimanaaf ilmo qusay ibnu kilaab marka cabdishams wiilasha uu dhalay waxaa ugu batay oo ugu laandheeraysnaaday ninka la yidhaahdo umaya umaya bni cabdishams ilaa umaya bni cabdishams adeerkii oo haashima xataa uu ku qabsado waxyaabo badan oo wadaa'if la siiyey reer bani haashim yuu damcay xataa inuu ka qaato laakiin way suurtoobi kari weyday laakiin reer bani cabdishamsi gaar ahaan reer bani umaya mar kasta loolan yaa wuxuu kala dhexeeyay reer bani haashim marka waxa weeyaan qoysaska la yaqaano ee macruufka ah ee reer bani umaya ah waxaa ka mid a sufyaan bni xarbi ayaa ka mid a cuhmaan ibni cafaan qoyskaasuu ahaa labadii nin ee walaalaha ahayd oo cutba iyo shaybata ibna rabiic iyagay ahaayeen cuqbata ibnu abi mucayd iyo waliid ibnu cuqba wiilkiisa ah iyo qoyskaasna iyagay ahaayeen marka waa qoyska ugu tirada badan ayay ahaayeen quraysh xataa yani yani reer bani qusay wax la tartamaya ma jirin inta kale waxa ugu badnaa qoyska la yidhaha reer bani khusayme oo abujahl iyo waliid ibnu muqiire iyo ay ka dhasheen lam yakhdur kuma soo dhicin bibaali abi sufyaan ibni xarb ninka la yidhaha sufyaan ibni xarb maankiisa anna fii wusci axadin inuu qof awood u yeelan karo qof inuu awood u yeelan karo ama uu ku dhici karo anna fii wusci axadin min qurayshin qofba quraysh ah inuu ku dhici karo ama uu awood u yeelan karo an yakhruja inuu ka baxo calaa sultaanihi awooddiisa iyo xukunkiisa oo amase yukhaalifahu inuu daba maro fii amrin arrin inuu ku khilaafo uu ku daba maro arrintaasoo dii baalin micno samaynaysa waxyaalaha yararka ee loo dulqaadan kara maahane arrin muhiim ah oo micno samaynaysa inay saa ku khilaafi karto ama ku dabamari karto marna maankiisa kuma soo dhicin maxaa jira fa huwa isagu sayidu makkata magaalada maka ninkii ugu awooda badnaa weeye al mutaacu ee loo wada hogaansanaayo amarkiisa la qaadanayay wa zaciimuhaa hogaamiyaheeda weeye alladii hogaamiyahaasoo tadiinu ay u hogaansantay lahu isaga maka oo dhan iyo dadkeedu bil walaa'i ee u hogaansan ay ugu hogaansantay bil walaa'i yacni daaco iyo amar qaadasho iyo raacitaan isaga raadkiisa la raaco walahu kaa wey laakina hasaatee ibnatahu inantiisa inanuu isagu dhalay oo la dhihi jiray ramna magaceeda almukanaati oo looga kinaayoonayay biummi xabiiba ummi xabiiba yaa qadbadad kala tuurtay haada zacma antacoodkaas ama sheegashadaas oo inaan amarkiisa laga bixi karaynin inanta yareeduu dhalay ayaa arrintaas gaashaanka ku dhufatay oo kala tuurtay wadaalika sababta ay ku kala tuurtayna waxaa weeye xiina markii kafarad ay ku kufriday biaalihati abiiha aabbaheed iyo awooyadood ilaahyadoodii ay ku kufriday oy diiday oy aqoonsan weyday kufrigu waa sidaas oo wa aamanad ay rumaysay hiya iyada iyo wa sawjiha saygeeda ama ninkeeda oo la dhihi jiray cubaydullaahi bnu jaxsh billaahi alla ay rumeeyeen waxdahu isagoo keligii ah alle keligii ay rumeeyeen laa shariika lahu isaga oo shariig iyo mid wax la wadaaga uusan lahayn oo wasadaqad ay rumaysatay birisaalati nebiyihi allah subxaanahu wa tacaala nabigii uu soo dirsaday oo maxamed ah ibni cabdillaahi sala allahu calayhi wasalama risaaladii loo soo dhiibay iyo fariintii loo soo dhiibay iyo diintii loo soo dhiibayna ay rumaysay marka abi sufyaan amarkiisii waa la jebiyey waqad xaawala waqad dhab ahaantii xaawala wuxuu isku dayey abuu sufyaan bikulli maa uutiya wax alla wixii la siiyey ama wuxuu haystay oo min satwin xoog ah wa ba-sin tabar ah waa isla mid uun satwin wa ba-sin waa isku mid waa xoog uun min satwin xoog ah iyo awood wa ba-sin iyo awoodah wuxuu isku dayey an yarudda inuu ka soo celiyo u kasoo laabo ibnatahu inantiisa iyo wa sawjaha ninkeedaba inuu u soo celiyo ilaa diini ilaa diinihi isaga diintiisa oo tii qori caabudka ahayda iyo wa diini aabaa'ihi iyo aabbayaashii iyo awowyadii diintoodii falam yuflix maku guulaysanin maxaa jiru ugu guulaysan waayay lianna aliimaana iimaanka alladii iimaankaasoo rasakha ku sugnaaday oo barhoosin ka dhigtay fii qalbi ramla ramla qalbigeeda qalbigaas dhexdiisa baroosinka dhigtay ee ku sugnaaday kaana wuxuu ahaa acmaqa mid ka qoto dheer min an taqtalicahu inay rujiso acaashiiru abi sufyaan abi sufyaan hufooyinkiisii hufo hufada waa naqaanaa waa dabaysha xooga badan icsaar baa la yidhaha mufradkeedu icsaar weeye jimcuna waa casiir waa hufo baan idhaahnaayo waata geedaha iyo dabayla dab- geedaha iyo guryaha iyo wax walba tajabisa weeye marka wax alla wixi uu awood lahaa oo sidii dabaysha lagu shabahayo ama hufada lagu shabahayo ma aysan rujin karayn waxaa jira waxa la yidhaha fujin iyo rujin baa kala jirta fujintu wax jira oo taagan oo cad laga soo gooyey baa fujin la yidhaha rujinna waxaa la yidhaha wixii oo gebigiisa weynba xididka loo siibo ereyga xidid baa loo siibay oo yani jumladaa saa u dheer yaa af soomaaliga waxaa lagu idhahdaa rujin bes waa la rujiyey ama xididkaa loo siibay yaa isku mid ah min an taqtalicahu inay rujiso acaasiiru abi sufyaan abi sufyaan hufooyinkii uu kicinayay yani awoodiisi wa ahbatu ka sugnaan badan wax sugan oon la dhaqaajin karayn min an yusacsicahu inuu ligligo qadabuhu cadhadiisu cadhada uu cadhoonayo inay ligligto rakiba waxaa fuulay marka abaa sufyaana abaa sufyaan waxaa fuulay alhamu murugo daran bisababi islaami ramla ramla islaamkii ay is- ay islaamtay daraaddeed yaa murugo daran ayaa fuushay sababtu maxay tahay famaa kaana muusan ahayn isagu famaa kaana abu sufyaan muusan ahayn yacrifu mid garanaya ama og biayi wajhin wejigeebuu yuqaabilu qurayshan quraysh kaga hortegi quraysh muxuu ka qaabilu kaga hortegi wejiguu kaga hortegi bacda an cajaza markii uu ku fashilay uu waxba ka qaban kari waayey uu gacanta ka taagay can ikhdaaci ibnatihi inantuu isagu dhalay inuu hoos geeyo limashii'atihi isaga rabitaankiisa rabitaankiisa inuu u hoggaamiyo oo ay u hoggaansanto uu ku qasbo inuu inay u hoggaansato rabitaankiisa marba haddii taa uu ku guldaraystay wejigee buu la hortegi quraysh arrintaas ayaa murugo ku keentay iyo wal xayluulati inuu kala dhex galo duunaha inanta u dhalay dhexdeeda iyo iyo wa duuna itibaaci muxamedin iyo inay nebi moxamed raacdo sala allahu calayhi wasalam walamaa markii wajadad ay ogaatay weeye markan wajadad ay ogaatay qurayshun quraysh anna abaa sufyaana inaka ninka abaa sufyaan la yidhaahdo saakhitun inuu si ba-an ugu xanaaqsan yahay calaa ramla inantiisa ramla iyo wasawjaha iyo wasawjaha ninkeeda ijtara-at way ku dhiiratay quraysh calayhimaa labadooda ayay ku dhiiradeen inay waxyeelaan maxaa jira wax difaacaya male maxaa jira abbaheed ma rabo wa tafiqat quraysh waxay bilowday kuwooda ciyaala suuqiinta ahaa tudayiqu inay ku geejiso calayhimaa labadooda ramli iyo ninkeedaba al khinaaqa mareegta mareegta inay ku geejiso mareegta waxaa la yidhaha xadhigga qofka qoorta loo geliyo ka lagu deldelayo kaas ayay ku geejisay xadhig hadda looma jeedee waxa weye noloshii ayay ku cidhiidhiyeen wey wa jacalad waxay bilowday qurayshi gaar ahaan kuweeda ciyaala suqiinta ahaa turhiquhumaa ramla iyo ninkeeda inay eh, hiiqiyaan hiiqinta waxaa la yidhaha marka inta daalka lagaa baday iyo dhibka aada neefsan kari weydo ama aada dhaqaaqi kari weydo oo iska fadhiisato ood kici kari weydo yaa waxaa la yidhaha wuu hiiqay ama wuu ruqday inkastoo ruqashadu waxa weeyaan waa macaluul macaluusha markaad la kici weydo ama neefka xoolihii markuu macaluul la kici waayo yaa waxaa la yidhaha wuu ruqday laakiin markaad daal la kici weydo waan hiiqay baad dhihi waan iska fadhiistay waan hiiqay irhaaqu marka waa kaas waa hiiqin wa jacalat waxay bilowday quraysh turhiquhumaa ramle iyo ninkeeda inay hiiqiso ashadda al irhaaqi hiiqin ta ugu daran xataa baataa ilaa ay ka noqdaan labadoodii baata baata saara asbaxa waa- yaa iskooda mid ah barixa xataa baataa ilaa ay ka noqdaan laa yutiiqaani kuwa aan awoodin amaan u adkaysanin ama aan xamilin alxayaata in lagu noolaado inay ku noolaadaan fii makata maka inay ku noolaadaan aan u adkaysan karin yacni dhibaatada lagu hayo aan u adkaysan karin laa yutiiqaani kuwa aan awoodinba oon oon xamili karaynin oon u gegsan karaynin alxayaata fii maka maka inay ku noolaadaan maxaa dhacay marka walamaa markii adina uu fasaxay alrasuulu rasuulku rasuulkeena sala allahu caleyhi wasalam salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi lilmuslimiina muslimiinta markii u fasaxay bilhijrati inay u hijroodaan ay u qaxaan ila alxabasha geeska afrika kaanat waxay ahayd ramlatu ramla binta abi sufyaan iyo wa tiflatuhaa cunugteedii yarayd inanteedii yarayd assaqiiratu ee yareed ee xabiibo ahayd iyo wa sawjuhaa ninkeedii saygeedii cubaydullaahi bnu jaxsh ahaa waxay ahaayeen fii taliicati almuhaajiriina ila allaahi ilaahay diintiisa iyo bidiinihim diintooda kuwii u qaxay oo u hijrooday ho- iyay hormuud ka ahaayeen caaradda hore iyo safka hore ayay kaga jireen hormuud bay ahaayeen daliicadu waa hormuudka fii daliicati almuhaajiriina kuwii hijrooday ilallaahi alla dartii u hijrooday bidiinihim diintoodan la hijrooday yay hormuudka ka ahaayeen yay hormuud ka ahaayeen amay caaradda hore ama safka hore kaga jireen kuwii alfaariina la baxsaday ilaa ximan najaashi najaashi magantiisa magangelyadiisa biiimaanihim iimaankooda la carariyay hadda waa dadkan qaxaya oo kale oo hadda dadku waxay la waxay la qaxayaan laba unbay la qaxayaan inay ka cararaan dagaal iyo maaragtay iyo dil sida suuriya oo kale iyo iyo meelaha kale inay ka cararaan faqri iyo silic iyo dhibaatooyin ay ku hayaan eh, dowladahooda kalitaliska ah marka alfaariina ee cararayay ilaa ximan najaashi najaashi boqorkii geeska afrika biiimaanihim iimaankooda magangelyadiisa ula cararay inuu magangeliyo laakin hasaate abaa sufyaana bni xarbin abu sufyaan ibni xarb iyo waman macahu raggii la joogay oo min zucamaa'i qurayshin quraysh odayaasheedii ihi caza waxaa ku adkaatay calayhim iyaga an yaflita min aydiihim inay ka farabaxsadaan ka farabaxsadaan yaflit min yadihi farabaxsi waaye waxba ha kala ha kala saarin maxaa jira aydidina waa farihii yaflitna waa baxsashadii aad faraha ka farabaxsi inay ka farabaxsadaan iyaga inay ka farabaxsadaan ama farahooda ka baxaan ulaa'ika kuwaas annafaru ee kooxda ah oo min almuslimiina muslimiinta ah iyo wa an yaduuquu inay dhadhansadaan dacma araaxati nasasho ee maaragtay macaankeed inay dhadhansadaan fii bilaadi alxabasha geeska afrika waa qiso aan naqaano oon soo marnay oo markii la dirayay wey ninkii ahaa cabdullaahi bni eh, camr ibn alcaas iyo cabdullaahi bni abi rabiica laga dabadirayay iyo qisadii najaashi dhex martay iyo markii siiradana waan kusoo aragnay eh, taariikhdii jacfar ibn abi taalibna waan kusoo aragnay marka taa unbuu ishaarayaa iyadoo kooban fa arsaluu waxay direen abu sufyaan iyo raggii la jiray rusulahum ergadooda iyo ila najaashi najaashi u direen oo maxay ugu direen yuxariduunahu iyagoo ku diraya najaashi calayhim muslimiintii u soo hijrootay iyagoo ku diraya wayatlubuuna iyagoo ka dalbanaya naja- minhu najaashi an yusallimahum inuu usoo gacangeliyo ilayhim iyaga waa sida hadda waxaan extradictionka ay yidhaahdaano nimankan ama argagixisada ah ama nimankan dembiilayaasha ee dalkiina soo galay noo soo gacangeliya weligeed ila saasay ahaan jirtay iyo iyagoo ku diraya oo kudiritaankiina u isticmaalaya wayadkuruuna iyaga oo sheegaya lahu ee najaashi iyagoo u sheegaya annahum muslimiinta u so- soo magan gashay isaga yaquuluuna inay odhanayaan amay leeyihiin fi lmasiixi fii shani lmasiixi nebi ciise arrintiisa iyo wa ummihi hooyadii maryama qowlan hadal inay ka qabaan ay leeyihiin hadalkaasoo yasuu'uhu maaragtay dhaawacaya oo waxyee maaragtay xumaynaya oo uusan raalli ka ahayn oo maaragtay murugo gelinaya yani hadal maaragtay cay oo kale ah oo waa addoon bay leeyihiin buu yidhi waa isagii camar ibni cas baa waxaa soo maleegay radia allahu tacaala canhu markii dambe dee wuu islaamay oo waa la ogyahay wacdaruhu islaam ka dhigay fa bacata najaashiyu najaashi ayaa wuxuu u fariin faray ilaa zucamaai lmuhaajiriina muhaajiriinta odayaashoodii wa sa'alahum wuxuu weydiiyey can xaqiiqati diinihim bal diintan ay hadda eh, qaateen diintan cusub bal waxay tahay xaqiiqadeedu waxay tahay ayuu weydiiyey wa camaa shayna wuu weydiiyey yaquuluunahu ay leeyihiin fii ciisa fii shani ciisa ibni maryam ciise bni Ma- maryam iyo wa ummihi hooyadii waxa ay ka leeyihiinna wuu weydiiyey maxaad ka qabtaan wa talaba ilayhim wuxuu ka codsaday an yusmicuuhu inay maqashiyaan shay-an wax oo min alqur'aani qur'aanka ah alladii qur'aankaasoo yanzilu kusoo degaya calaa qalbi nabiyihim nabigooda qalbigiisa kusoo degaya falamaa markii akhbaruu asxaabtay u sheegeen weliba jacfar ibnu abi aalib oo afhayeenkood ahaabaa u sheegay hu najaashi markay u sheegeen bixaqiiqati lislaam islaamka xaqiiqadiisa oo watalow ay ku dul aqriyeen calayhi najaashi bacdan qeyb ama wax oo min aayaati alqur'aani qur-aanka aayadihiisa ka mid a gaar ahaan suuratu maryam bakaa wuu ooyey najaashi wuu oogay wuu ooyey xataa intii ayuu ooyey ikhdallat ay qoyday ama ay da-day lixyatuhu garhkiisu ilmadii ka da-aysay ama ilintii ka da-aysay baa garhkiisa qoysay wa qaala lahum wuxuu ku yidhi wa qaala wuxuu najaashi lahum asxaabtii ku yidhi inna dhab ahaantii haadaa kan alladii kaasoo unsila lagu soo dejiyey calaa nabiyikum nabigeena muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo waladii arrintii jaa-a uu la yimid bihi isagaba arrintaas ciisa ibnu maryam yakhrujaani waxay ka soo baxayaan min mishkaatin waaxida hal faynuus ayay ka soo wada baxayaan waa nuuroo meel hal, hal masdar hal meel bay ka soo wada baxayaan waa allah subxaanahu wa tacaala ah uma markaa kadib aclana wuxuuba isagu daboolka ka qaaduu cadaystaba iimaanahu rumayntiisii billaahi alle uu rumeeyey waxdahu alle isagoo keligii oon ilaah kale iyo wax la shariigihi midna aysan jirin laa shariika lahu iyo wa tasdiiqahu inuu rumaystay uu rumeeyey linubuwati muxamadin nebi muxamed nabinimadiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh kamaa sidii aclana uu iyadana u caddeeyey oo uusan u qarsanin ximaayatahu magangelintiisa uu magangeliyey liman qolo haajara ilaa ardihi dhulkiisa usoo hijroodayoo min almuslimiina muslimiinta ah in uu maaragtay magangelyo siiyey cala alraqmi in kasta oo min anna bataariqatahu wadaadadiisii wadaadadiisii kuwada waaweynaa abow ay diideen an yuslimuu inay islaamaan oo wadalluu ay kusii adkaysteen ay kusii madax taag taagnaayeen calaa nasraaniyatihim masiixinimadoodii iyo nasraaniyadoodii isagu isagu islaamay markaasaa waxaa la isku dayey in xukunka laga qaado oo la afgambiyo laakiin laguma guuleysanin xasibat waxay u malaysay marka ummu xabiiba waxay u malaysay bacda daalika markaa kadib oo intii ay tageen ee geeska afrika ay tageen oo shirqoolkii ay soo maleegtay qorayshina uu guldaraystay oo boqorkii uu magangeliyey uu soo dhoweeyey waqtigaas weeye marka ay sheegayse bacda daalika markaa kadib ana al ayaama inay marka maalmaha ama waqtigu safat laha ay saafi u noqdeen inay u xareedoobeen maalmo xareed ah oo waxba yaraatee ee ama ka calwiya ama ka dhoobeeya nolosheeda aysan jirin saasay u malaysay ana al ayaama inay maalmihii safat laha u xareedoobay u xareedoobday u xareedoobday ana al ayaama maalmihii safat inay xareedoobday xareedowday nagu waymana dhibtay laha iyadii bacda tuuli cabuusin ama tuuli cubuusin markay muddo dheer maalmuhu ee ay indhaha ku gubaysay ama ay wejiga u kaduudaysay marka maalin hadda xareed noqotay iyo maalin shalay ee weji u kaduudaysay midna ma jiraan laakiin waxaa uun laga wadaa waa tashbiih iyo isticaare iyo waxaa lagu shabahayaa maalmuhu markii ayna mashaakil lahayn oo wax dhibaatahii aysan ku haysanina waxay la mid yihiin maalmaha xareedkoo ahoo saafi ah markay dhibaato aad ku nooshahayna maalmaha waxa keenaya laakiin cid kale iyo cawaamil kale iyo wax kalea dhibka kuu keenaya markaad dhib ku nooshahayna waxay la mid tahay inay maalmuhu kuu cadhaysan yihiin oo ay wejiga kugu gubayaan iyo indhahana ay kugu gubayaan wejigana ay kuu tubayaan saasaa lagu shabahaya xasibad waxay u malaysay umu xabiiba bacda daalika markaa kadib ana al ayaama maalmihii safat laha inay u xareedowday bacda tuuli cabuusin muddo dheer markii ay maalmuhu ee indhaha ku gubayeen wejigana ay u ururinayeen ay u cadhaysnaayeen waa cabuuska waxaa la yidhaah weji macbuus ba inaguba nidhaahnaa qofku markii uu wejigu weji weji xanaaqsan wejiga xanaaqsan calaamadaha ka muuqda ayaa cabuus la yidhaah iyo wa ana rixlataha safarkeedii ashaaqata dhibka badnayd oo fii ariiqi alaalaami wadada xanuunada ah xanuuno un kala duwan maalinta islaantay ilaa maanta uu magangelyada siiyey najaashi inta u dhexaysa dhib un ay soo maraysay maalmahaasi qad afdad biha inay ku dhammaatay afdad inay u horseeddo ay ku dhammaatay biha ilaa waaxati aliimaani ilaa waaxati alamaani ishii ishii nabadgelyada inay ku dhammaatay ishii nabadgelyada waaxada waxaa la yidhaahdaa meel lama degaan ah oo biyo iyo baad iyo waxba toona aan lahayn oo meel leh aada ku soo baxday il biyana leh dhir leh xoolo joogaan nolole ay taallo meeshaasaa la yidhaha waaxa halkaasaa la yidhaahdaa oasis baa lagu yidhaha af ingiriisida oasis marka waaxadu waa taas inagoo dhulkeennu maleh dhulkeennu male maxaa laji dhulkeennu lamadegaan saasa maaha meelaha lamadegaanada leh ayaa waaxada laga yaqaanaa laaxaduse waa meeshaasuunoo meel lamadegaan ahoo biyo baad midna lahayn unbaa waxaa ku jirta waxaad kusoo baxaysaa meel il biyo oo burqanayso xareed oo biyo macaan oo dedegan yihiin oo nolol leh marka waaxatil ammaanka inay usoo baxday ishii nabadgelyada inay usoo baxday sidaasay u haysatay id sababtu ay saa ugu haysatay waxa weeye lam takun maysan ahayn taclamu mid og ama ka warqabta maa wixii khaba'athu ay u qarisay ay u qarisay lahaa iyada almaqaadiiru maqaadirta ilaahay wuxuu ilaahay qadaray waxa ayna markaa iyadu arkin hadda qarin la qariyay waxba toona ma jira yacnaa waxaa ku jira iyo waxyaabaha dhibaatada ku soo socota mayna ka warqabin waayo dhibaato weyn baa yay la kulantay id sababtu waxay tahay lam takun maysan ahayn taclamu mid og ama ka warqabta maa wixii khaba-athu ay u qarisay laha iyada almaqaadiiru maqaadiirtu ay u qarisay intaas ayaan darsan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina moxamed wacala alihi wasaxbihi wasalim wassalaamu calaykum waraxmat ullah